سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد wcalaa aalihi wa saxbihi wasalim dersigeennan waa dersigii labiyo tobnaad ee tafsiirka qur'aanka kariimka ah suuratu lbaqara dersigeennan waxa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobi iyo lixdanaad kana mid ah suuratu lbaqara aayaadkan dersigeenna maanta waxay la xidhiidhsan yihiin oy ka mid yihiin nimankii bani israa'iil ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka warrankii uu inooga soo warramay dabeecaddoodii iyo dhaqankoodii taasaynu ku soo aragnay aldabiica aljadaliya inuu dhaqankooduba ahaa mid muran iyo dood utaagan inay ahaayeen niman qallafsan ad adag dhib badan waxaynu soo aragnay nicmooyin fara badan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay bani israa'iil laakiin ilaahay sidii loogu shukri naqayee qiimiga badnaa aanay ugu shukri naqin aayaadkan darsigeenna maantu wuxuu tilmaamayaa qayb ka mida jadalkii iyo doodii iyo ad adkaantii bani israa'iil aayaadkan aynu akhrinay waxay xambaarsan yihiin qiso qisada ay xambaarsan yihiin waataynu ku fahmi karno aayaadka micnahooda aayaddii ay qisadani ka bilaabmaysayna waxa weeye aayadaha u dambeeya weeye waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha waxa weeye nimankii bani israa'iil mid iyaga ka mid ah ayaa waxaa uu dhexlayey oo dad ay iskugu xigeen nin inaadeerkiya ninkaasi xoolo iyo hanti badan buu lahaa hantidii badnayd iyo xoolihii badnaa ayaa waxaa markaad shaydaanku uu ku akhriyey oo damac uu ku qaaday ninkan in uu ninkan dilo hal hadduu kol ninkani dhinto amba hala dilo amba bes ha u dhinto ninka dhaxalka u hadri doona ee xoolahan heli doonaa wuxuu arkay inuu isagayey inuu maalqabeen noqdo inuu hodan noqdo inuu xoolahan oo dhan ka taliyo maxaa u diidanaya ka hor jooga waxaa u diidanaya ka hor jooga bes keliya ninka noloshiisa wuxuu shaydaankii tusiyey inuu isaga dilo keligii inuu dilo gooraan cidbo ogeyn inuu dilo meelaan cidbo ogeyn inuu dhigo ninkii shaydaankii uu ka awood badiyey amba wuu caqli fudaydsaday ninkii wuxuu dilay ninkiibuu dilay dad ay iskugu xigeen ninkii markuu dilay ayuu ninkii qaaday wuu jiiday wuxuu geeyey qolo kale oo marka horeba dabka aanay kala qaadanaynay col ahaayeen ayuu reerkooda duleedkiisii iyo agtoodii uu dhigay halkaa markuu dhigay waxa dhacay ninkii subaxii ayaa la arkay meydkii waa laysku soo kaakacay yaa dilay waa maxay ninkan meydkii isagiina intuu xaggan afka boodhka soo mariyey ou dadkii isku soo daray ayaa wuxuu idhi ninkan ninkii iga dilay ayaan rabaa wuxuu rabaa xoolo kale inuu ku qaato oo mag ah ninkan dilistiisii waxau leeyahy ninkan yaa dilay waa la buuqay isagana tolkiisi iyo raggiisi baa hubka soo qaatay labadii qaybood markay isku dhici gaadheen ayaa rag caqli badan oo tale iyo arrin leh oo bani israa'iil ka mida baa yidhi maxaynu isku dilaynaa maxaydun iskugu hub qaadan maxaydun iskugu madran isagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigiisii muusea idinla joogo rabbina uu u waxyoonayo soo arrintuba inama kala bixinayso inaynu soconno oynu u tagno oo markaynu u tagnana uu inoo sheegaba ciddii dishay waxaa idhi bes aynu u tagna nebi muuse nebi muuse hayna kala saaro nimankii bani israa'iil oo midaysan waxay u soo kici timeen nebi muuse waxay dhaha nebi muusew ninkan baa la dilay ciddii dishay lama garanayo labadan reerna way isku maranayaan maxaa arrina u kala sheeg ciddii dishay waxaa markaasi nebiyullaahi muuse ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu weydiiyey rabbi wuu u waxyooday waxaa idhi muuse waxaad ku tiraa nimankan sac gowraca nimankii bani israa'iil sac gowraca waxay noqdeen rag dhib badan muran bay dabeecadooduba ahayd intay aayar dhaqaaqaan sacuun intay soo qabtaan kaxerada ugu sokeeya noocu doonaya ha noqdee birta may marin may gowricin su-aal bayba ka keeneenba sicii bay dooneen inay markaa ay tilmaantiisii buuxsadaan kol walba waxaa ku dhasha ayaa markaasi ay nimankii bani israa'iil madaxooda wixii ku dhasha ayay weydiinayeen nebiyullaahi muusa haddaba aayaadkani qisada aadka u layaabka badan leh dooda badan ayaa markaasi aan ku arki doonaa qaala tacaala rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyihi wadkur xusnabi allow id waqti u sheeg kuwan bani israa'iila nebi maxamedowna ummaddaada u xus qaala uu hi nebi muuse qaala uu hi muusaa nebi muuse liqowmihi qaraabadiisii iyo xigtadii iyo tolkii uu ku yidhi wadkur xusnabi allow idina wadkuruu xasuusta bani israa'iil id waqti xasuusta qaala uuhi muusaa nebi muuse liqowmihi qoomkiisii iyo xigtadiisii uu ku yidhi ina allaha allah ya'murukum wuxuu idin farayaa qaraabo an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac sac gowraca si aad ninkan u garataan ciddii dishay qaaluu waxay yidhaahdeen atattakhidunaa ma waxaad naga yeelanaysaa muuse husuwan dheeldheel iyo ciyaar dhabdhab baanu kuula nimid rag isku go'ayo kala bixi baanu ku nidhi atatakhidunaa ma waxaad naga yeelan adna muuse husuwan dheeldheel iyo ciyaar ciyaar miyaad nagu ciyaari sac gowraca waa maxay maxaa sacba keenay waxaanu u soconnaa inaad noo sheegtid yaa ninkan dilay qaala wuxuuhi nabiyullaahi muuse acuudu billaah ilaah baan ka magan galay an akuuna inaan ahaado min aljaahiliin mid maangaab ah oo inta maangaabyadee aqoonta ku yartay ka mid ah inaan noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ka magan galay ilaahay baan ka magan galay safah maangaabnimo caqli xumo waxay cuntaba ma aha waxaan ahay ergi waxaan ahay rasuul ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray marka inaan anigoo wax idiin tilmaamaya aan idinku ciyaaro maya qaaluu waxay idhaahdeen atatakhidunaa ma waxaad naga yeelan husuwan dheeldheel qaala wuxuu uhi acuudu billaah ilaah baan ka magangeli an akuuna inaan ahaado min aljaahiliin mid inta jaahiliinta aqoonta yar ka mid ah nin isagiioo run la weydiinayo iska dheeldheelo iska ciyaara ma ihi buudhi qaaluu waxay idhaahdeen udcu lana noo bari rabbaka rabbiga xataa may odhan rabbigeen may odhan waa dooda iyo ad adkaanta waa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaaluu inooga digayo uu leeyay war bani israa'iil oo kale ha noqonina dhaqan xumada qaaluu waxay yidhaahdeen muuse udcu lanaa noo bari oo noo tuug rabbaka rabbiga yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa hiya waxay tahay saco sacuun maaha arine maa hiya waxay tahay ha noo caddeeyo ee ilaahi subxaanahu wa tacaala noo bari udcu lanaa rabbak rabbigaa noo bari yubayin lanaa ha noo iftiimiyo ha noo caddeeyo lanaa annaga maa hiya waxay tahay sacaasi qaala waxau nebi muuse innahu allah yaquulu waxau leeyahy bani israa'iil innahaa iyadu baqaratun sac weeye laa faaridun mid duqowday oo gabowday ma aha walaa bikrun qaalin yarna ma aha cawaanun mid dhexdhexaada weeye oo beyna daalika labadaa u dhaxays gabow duqnima ridatay iyo qaalinimo yar oo yacni imaka dhalatay labadaa mid u dhexdhexaysa weeye qaala waxa uu leeyi muuse innahu allah yaquulu waxa uu leeyihi innahaa tani laydin faraya inaad gowracdaan baqaratun sac weeye laa faaridun mid duqowday oo gabowday ma aha walaa bikrun mid qaalin yarna ma aha cawaanun mid u dhaxaysa weeye bayna daalika labadaa dhexdooda gabow iyo yari mid u dhaxaysa weeye sac dhexdhexaad ah kaca oo gowraca ayuu nebiyullaahi muuse fafcaluu sameeya maa kii tu'maruuna laydin farayo iska dhaafa su-aalaha badan iska dhaafa muranka ha isku adkaynina kaca oo fafcaluu sameeya maa kii tu'maruuna laydin farayo intaasaa idinku filan nimankii maya dhaqankood iyo dabcigoodaaba dood ah muran ah hadal uun ah qaaluu waxay idhaahdeen muuse maymeme weli ma cadda weli sicii lana lahaa qala maanaan fahmin qaaluu waxay idhaahdeen udcu lana noo barin muuse rabbaka rabbiga yubayin lana ha noo caddeeyo maa lownuha midabkeedu wuxuu yahay waa sax sicii waan garannay waa mid aan yarayn weynaynna waa dhexdhexaad ee laakiin rabbi ha noo caddeeyo maa lownuha muxuu midabkeedu yahay ma caddaanba ma casaanba ma midabba isku jiraa muxuu yahay sacan midabkiisu qaala waxa uu leeyahy muuse innahu allah yaquulu wuxuu leeyahay innahaa tani laydin amraya inaad qashaan baqaratun sac weeye safraa'un huruud ah huruud ah taasoo faaqicun barax tiran oon midab kale ku jirin faaqicun la gaara uu adag yahay lownuha midabkeedu weliba taasoo tasuru farax gelinaysa annaadiriina kuwa dhowra sacaad qalaysaan waa sac midabkiisu uu huruud yahay waa sac faaqicun weliba huruudnimadiisu ay sooc tahay oon wax kale wehelin tinna ha la arkay kuma dhex jirta midab kale ah weliba sacani mid iska yar bakhtiyaya iyo mid weyda iyo mid aragya daymada ku foolxun ma aha waa tasuru mid ka farxinaysa annaadiriina kuwa dhowra ninka sidaa isha ugu dhuftaa sa indhaha u qabta oo uu ka helo cajab geliya waa inuu noqdo baleedhi imisaa la ysku daray midabkii oo la adkeeyey siciowle midabkaa un looma baahna eh mid gaara loo baahan yahiy oo ninkii indhaha ku dhuftaa aada uu uga helayo weliba waxaa hi safraa waa huruud markaas haddaan la daba dhigay faaqicun huruudnimadkeedu aada u darantay uu xag jiro uu saafi ku ah huruudnimo wax kale aanay wehelin nimankii wareer baa u yimid sac qurux badan qofka indhihiisa buuxiyo oo deeqa sac midabkiisu huruud uu yahay weliba huruudnimadiisu aada u darantay faaqic tahay yacni naasic mid aan tin kale ku dhex jirin waxay noqotay arrintii inay adkeeyeen weliba intaa kumay joogin nimankii way soo laameen qaalu waxay dhahan muuse udcu lanaa noo bari rabbaka rabbiga yubayin lanaa ha noo caddeeyo maa hiya waxay tahay soco ina albaqara lo-dii tashaabaha way iska kaaya dhex gashay calaynaa annaga lo-dii baa iska kaaya dhex gashay ilaan iyagaa shuruuddii isku adkeeyey markay isku adkeeyeen buu ilahayna ku adkeeyey subxaanahu wa tacaala hadday marka horeba isku sahli laayeen oy kaxerada u sokeeye qaban laayeen oy gowrici laayeen dantoodii iyo muraadkoodii way gaari laayeen laakiin ilaahi subxaanah wa tacala wuxuu leeyihi maa hiya maxay tahay bay idhahdeen ina albaqara lo-dii tashaabaha way iska kaaya dheh gashay calaynaa annaga tashaabaha way iskaga kaaya eegaatay calaynaa annaga wa inaa annaguna in shaa allahu ilaa hadduu doono lamuhtaduun kuwa hanuunayaa nahay ilaahi subxaanah wa tacaala hadduu doono waxaanay lamuhtaduun kuwa hanuunayo wa inaa annagu in shaa allahu ilaa hadduu doono waxaanay lamuhtaduun kuwa hanuunaya xaqa iyo dariiqa quman iyo sidii la rabay ayaanu ku toosi doonaa ilahay marun hana tuso nabigeenna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa in markii ay lafdigan ku dhawaaqeen in shaa allah ilaahiyna subxaanah wa tacaala wax walba inuu u fudaydiyey qaala waxa uu ihi nebi muuse innahu allah yaquulu waxa uu leeyihi innahaa tani laydin faraya inaad qashaan baqaratun sac weeye laa daluulun ma aha sacaasi mid la leyliyey ma aha laa daluulun mid la leeliyey ma aha oo tusiiru kicisa oo qoda al arda dhulka walaa tasqi mid waraabisana ma aha alxarsa beerta musallamatun waa mid nabad gashay oo ka magan gashay ceeb oo dhan laa shiyata bar fiihaa kuma taalo bar qurana ma leh waa sac aan beerna qodin aan dhulna yani dhulna waraabin aan sacaasi weliba mid la layli ahayn ceebna haba yaraatee ma leh laa shiyata fiiha wax bari kuma taalo qaala waxau nehi muuse innahu allah yaquulu waxau leeyihi innaha iyadu baqaratun sac weeye laa daluulun mid la leeliyey ma aha tusiiru kicisa oo qoda alarda dhulka walaa tasqi mid waraabinaysana ma aha alxarsa beer musallamatun mid ka magan gashay weeye ceeb oo dhan laa shiyata bar fiiha iyadu male qaaluu waxay idhaahdeen alaana imaka ayaad ji'ta la timid muuse bilxaqi xaq intii hore muxuu ku hadlayey xaqun buu ahaa laakiin markii iyaga caqligooda uu keenay ay qanaaco qaateen imakay noqotay qaaluu waxay dhaheen alaana imaka ayaad ji'ta la timid muuse bilxaqi xaq rabbi wuxuu leeyahy fadabaxuuha way gowraceen sacii wamaa kaaduu manay sigin yafcaluuna inay samaynayaan ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahy darqi un bay ku gowraceen cagajiid bay ku gowraceen wamaa kaaduu may sigin yafcaluuna inay sameeyaan buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala taa waxay ku tusaysaa markaa bani israa'iil dabcigoodii dooda iyo muranka ahaa sici bay heleen sici muxuu ku tegey markaa way dooneen sac tilmaantaale bay dhulka way ka waayeen sacun hadday qalaan ku fillayd laakiin imanka sici waxay idhahdeen noo waran waa sac aan gaboobinna qaalin yarna aan ahayn waa dhexdhexaad kow sacani weliba waa sac baa la yidhi midabkiisu uu yahay huruud aan tin kale ku jirin waxaa yidhi sacanaad rabtaan waa inuu noqdo sac dadka soo jiidanaya waa inuu noqdo sacani sac aan la laylin oon lagu qaban layli beerna aan qodin beerna aanba dhulna aan waraabin ceebna haba yaraatee meelnaba ku lahayn bar kalenaba aan lahayn sac caynkaasa qalaa layidhi sicii way dooneen xaggan bay u carareen xaggan bay u carareen sicii waa la waayey waxaa markii dambe mufasiriintu ay tilmaamaan in laga helay ninba agtiisa laga helay nin siciisii keligii dawo uu noqday oo sacaa un ilaashanaya oo hantiya adduunyana iskaga baahano ina nebi aadana sidee siciisa looga furfuri wuxuu ihi sacan waxaa iga furfura uun haragiisa muggii oo dahabun halayga siisto markaa un baan anu saca idi siini deeta sicii haraggiisa muggii ayuu ku tegey ka u sokeeya ay qalilaayeen maxaa dhacay markaas sicii baa la gowracay hilibkiisii qeyb ka mid a ayuu qaaday nebi muuse wuxuu ku dhuftay ninkii la dilay wuxuu ihi war ninow yaa ku dilay ilaahay ninkii intuu soo nooleeyu sare joogsaday ayuu hi aniga ninkii i dilay waaba ninkan dhaxalkaygale dad iigu xiga kiina halkiibaa markaasi uu ku dhaxal waayey ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina tusayaa qofka bini aadmigii in ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu markaa diinkiisa isku adkeeyo ilaahayna inuu ku adadkayn doono hadduu ilahay subxaana wa tacaala diinkiisa iyo awaamirta uu iska sahladana ilahayna subxaana wa tacala wuu u fudaydin doonaa wadkur xusnabi allow id waqti qataltum aad disheen bani israa'iil ku dheh nafsan naf oo fadaara'tum aad ku muranteen fiihaa naftaa aad ku muranteen wallaahu allahna mukhrijun kii soo bixin doono weeye bannaanka dhigi maakii kuntum aad ahaanayseen tagtumuuna kuwa qariya fa qulnaa waxaan nidhi idribuuhu ku dhufta bibacdihaa hilibkeeda barhkeed meydka ku dhufta way ku dhufteen wuu noolaaday kadaalika sidaa ilaah ninkaa u soo nooleeyey ayuu yuxyi llaahu ilaah u noolayn almowta kuwa dhintay wa yuriikum waxaanu idin tusi aayaatii aayaadkiisa lacallakum mudnidin tacqiluun inaad caqli yeelataan ood wax fahantaan buu lehy rabbi subxaanahu wa tacaala marka aayaddan waid qataltum waa halkii ay qisadu ka bilaamatay wadkur xus id waqti qataltum aad disheen nafsan naf oo fadaara'tum aad ku muranteen fiihaa yacni naftaas yaa dilay wallaahu allahna mukhrijunkii bannaanka soo dhigi weeye maakii kuntum aad ahaan jirteen tagtumuuna kuwa qariya marka ilaahay subxaana wa tacala waxaana tusayaa in naftii ay dileen ay qariyeen awgeed sacan loo amray waxaana loo soo horreysiiyey sicii iyo murankoodii ilaahay subxaana wa tacaala inuu ina tusiiyo ilaa halkay gaadhsiisnayd dhaqan xumada nimankii bani israa'iil wabillahi towfiiq wsala allah wasalama calaa sayidina moxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu